Sare u kaca ballaaran oo dhanka khudaarta ah ayaa laga dareemayaa suuqyada khudaarta lagu iibiyo ee magaalada Dhobley, isla markaana saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa guud ee suuqa iyadoo sare u kacan ay ganacsatadu u sababeeyeen roobabkii guga oo ka da'ay kana curtay guud ahaan Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Kenya oo ay khudaartu uga iman jirtay magaalada Dhobley. Suuqyada magaalada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaana haatan laga dareemayaa khudaar yari aad u xooggan, taasoo saameysay qaybaha kala duwan ee bulshada. Sare u kacan ayaa yimid kadib markii ay yaraatay khudaartii laga keeni jiray xagga Soomaaliya iyo dhanka Kenya, waddooyinkii lagu keeni jirayna ay xirmeen kadib roobabkii xoogganaa ee ka da'ay meelaha ay ka iman jireen khudaarta noocyadeeda kala duwan. Ganacsatada iibisa khudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa sheegay inay soo food saartay suuq xumo maadaama khudaartu noqotay mid ka sii yaraanaysa gudaha magaalada. Qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada khudaarta noocyadeeda kala duwan ee magaalada Dhobley ayaa ka warbixiyay khudaar yarida ka jirta magaalada.
Waxaa la dhahaa Faadumo Yuusuf Faarax waxaan gadaa khudaar. Khudaarta kor u kac ayay yeelatay roobka la'ligii Ilaahay ha noo nimceeyo eh. Marka kor u kaca khudaarta aad ayay hadda u kacday inta uu roobku da'ay. Sababaha sababay waa waqtiga roobka ayaa maxaa la dhahaa cilada gaariyada soo galaya ayaa sababay xagga roobka unbaa cilad ka yar keentay. Sida kale awal labada dhinacba Soomaaliya way kasoo galaysa khudaarta Kenyana way nooga soo galaysa. Marka sababaha ayaa qaaleeyay hadda khudaar.
Bismillaah magacayga waa Aamin Cabdi Axmed waxaan ahay hooyo ku nool degmada Dhobley oo ka ganacsata khudaarta khudaarta baryahan aad bay u kacsan tahay sababtana waxaa waaye mar walba uu roob da'o degmada Dhobley saas baa khudaarta u kacdaa marka kaleete gaaris bay marka horeba khudaartaba gaaris unbay ka imaataa oo degmadeena Dhobley khudaar laguma abuuro badanaa dhanka Soomaaliya kama imaato dhanka waxay ka imaataa Kenya iyo dhan walba way ka imaanaysa xitaa dhanka Soomaaliya ay ka imaanaysa xitaa markuu roobku da'o wadooyinka xirma hadda marka khudaarta aad ba usii kacaysaa sii yaraanaysaa inkastoo weli aysan aan la wada waayin oo weli wax la helhelayo oo soo galgalaan baaburo khudaar ah laakiin haddana weli way sii yaraanaysaa way sii qaaliyoobaysaa